bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dar koran waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ku guulaysatay ka mid noqoshaha golaha nabadda iyo ammaanka midooda afrika madasha qarane ee saadaasha cimilada guga laba kun iyo lix labaatanka oo si rasmi ah ugu furantay magaalada muqdisho magaalada muqdisho oo lagu qabtay munaasabad lagu soo xireeyey laguna wareejinayay mashruuc dhisida xoromo kor u qaadayo dhoorka xeryaha barakacayaasha magaalada muqdisho iyo gobolada dalka tariibayaal soomaaliyeed oo ku geeriyooday badda libiya warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan madaxweyne colombiya in uu ka badbaaday iskuday dil
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dar korona markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa hambaryo iyo bogaadin u diray shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan hay-adaha qaranka taasoo ku aadan guusha taariikhiga ah ee dalkeena uu ku hantay kursiga golaha nabadda iyo amniga midooda afrika muddada laba kun iyo lix iyo labaatanka ilaa iyo laba kun iyo sideed iyo labaatanka madaxweynaha ayaa tilmaamay in guushani ay astaan u tahay horumarka siyaasadeed soomaaliya dib usoo kabashada doorka hogaamineed ee dalkeena uu ku leeyahay heer qaaradeed iyo heer caalami iyo shaqada wanaagsan ee ay qabatay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dalka soomaaliya kalsoonida iyo taageerada ay soomaaliya ka heshay dalalka xubnaha ka ah midooda afrika waxay caddeen u tahay isbeddelka togan ee dalka ka socda iyo xiriirka iskaashi ee sii xoogeysanaya hore waxaan xubin ugu noqonay golaha ammaanka qaramada midoobay maanta waxaana fadhinaa golaha amniga iyo nabadda afrika ayuu yidhi madaxweynaha dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si gaar ah ugu mahad celiyay dhammaan dalalkii taageeray una codeeyey soomaaliya isagoo xusay in guushan ay ka tarjumayso wadajir saaxiibtinimo iyo aragti midaysan oo ku aadan afrika oo nabad ah xasilooni islamarkaana horumar leh madasha qaran ee saadaasha cimilada google laba kun iyo lix iyo labaatanka ayaa si rasmaha ugu furantay muqdisho sumeeye maxamed ayaa muqdisho kasoo dirtay wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa si rasmi ah u furay madasha qaran ee saadaasha cimilada xilli roobaadka ee gu-a labada kun lix iyo labaatanka oo lagu qabtay magaalada muqdisho madasha waxaa si wadajir ah usoo qabanqaabiyey wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada xukuumadda federaalka soomaaliya iyo hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka sodma iyagoo kaashanayo hay-adaha kala duwan ee markaasi madaxa bannaan iyo sidoo kale kuwa qaramada midoobey ee qaabilsan arrimaha saadaasha cimilada halkudhigga madasha oo ahaa dignin bixin hore ka hortaga abaaraha badbaadinta nolosha iyo nololmaameedka ayaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ugu horeeyaan wasiirada wasaaradaha deegaanka isbeddelka cimilada ee maamgoleedka dalka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dowr guuleeda cabdiqaadir cartan wakiilka joogtada ee soomaaliya u qaabilsan w m o ayaa sheegay in madashu ay tahay tiir muhiim u ah nidaamka dignin bixinta hore islamarkaana saadaasha cimiladu ay badbaadin karto nolol haddii loo bedelo qorshe iyo tallaabo dignin ah waxaa weeyaan waa runta xilli adagoo abaara lagu jiraa dayrtii baa dhammaatay way xumayd si fiican uma dihin waxaan hadda saadaalayna waa guga saadaasha guga hadda aan arkayno waxaan saadaasha ku arkayno inkastoo aan berri dadka dhan la wadaagi doonno haddaan kusii horumariyo intaa gobollada waqooyi waa waa fiicnaan roobku iyo galbeedka inta kale oo dalka kamidahana ka noqon doona caadi ama ka yar marka meelaha abaartu ay ka jirtana waaba waaba koonfurtaba iyo gobollada dhexe arrin hadda fiican maaha waa in loo diyaar garoobaa guddoomiye ku-xigeenka sodma doctor axmed cabdi aadan ayaa xusay in saadaasha hore ay ka caawiso hay-adaha inay qaadaan tallaabooyin ka hortaga ah oo markaasi xaaladdu noqon karto mid fududayso waxaad ogtihiin dowladda soomaaliya oo guud ahaan arrimahan inay aada ugu gundatay oo run ahaantii ay abaabul badan gashay laga soo bilaabo madaxweynaha oo run ahaantii booqday xarunta gargaarka gurmadka deg dega ee sodma si uu indhihiisa ugu arko uguna una ogaado xaaladda jirta islamarkaana ku baaqay in dalka gurmad deg dega laga sameeyo waxaad ogtihiin golaha wasiiradu inu wax badan isagana arrintaas uu ka hadlay kana soo saaray guddiyana loo sameeyey marka arrimahaasoo dhan waxay toosinayaan in xaaladdu ay adag tahay oo loo baahan yahay in gurmad deg dega la sameeyo islamarkaana a gurmadkaas iyo ficilkaa la samaynayana ay ku dhisan tahay xog rasmiya oo cilmiyeysan oo oo maaragtay ka soo baxaysa national forumka ama madashan qaran ee maaragtay saadaasha cimilada mas-uuliyiin kala duwan oo matalaya wakiilka f a o iyo sidoo kale w m o ayaa iyaguna ka hadlay madasha iyagoo xoojiyey wada shaqaynta iyo taageerada arrimaha saadaasha cimilada wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada xukuumadda federaalka soomaaliya mudane axmed cumar ayaa adkeeyey in dowladda federaalka soomaaliya ay ka go-an tahay xoojinta nidaamka digniinaha hore iyo ka hortagga abaaraha si loo badbaadiyo nolosha iyo nololmaameedka shacabka
marka kulankeennan maantay wuxuu muhiim u yahay bal in si qoto dheer looga doodo oo looga hadlo ma celin karno abaartii oo inay abaar dhacdo ma celin karno inay fatahaad imaado ma celin karno oo anagu saamaynteeda ma lihin laakiin sidee dadkanaga iyo dalka uga badbaadsanaa sidee xoolahanaga u badbaadsanaa sidee shacabkanaga u badbaadsanaa sidee khasaaraha ay noo geysanayso aan u xadidnaa muhiimadda u weyn middaas wa muhiimadda u weyn middaas wa dowladda federaalka soomaaliya iyo wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada waxaa ka go-an inay gacan ka geysato shaqadaas iyada garab istaagto hoggaamiso ku dhex jirto shirarkeeda u fadhiisato ka qayb qaadato geed kasta oo loo fadhiisanaayo sidii nololahaas loo loo loo loo badbaadin lahaa madasha ayaa la filayaa inay soo saarto warbixin rasmi ah iyo tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu xoojinayo heergarowga khataraha la xiriira isbeddelka cimilada magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabada lagu soo xirayey laguna wareejinayey mashruuca dhisida xarumaha kor u qaadayo feedhoorka xeryaha barakacyaasha iyo gobolada dalka yunus duraan ayaa muqdisho ka soo diray waxaa maanta magaalada muqdisho sasmiya loogu xiray laguna wareejiyey mashruuca dhisidda xarumo sare u qaadaya faayadhoorka xeryaha barakacyaasha ee ku kala yaalaa magaalooyinka muqdisho baydhabo kismaayo gaalkacyo iyo boosaaso ujeedka mashruucan ayaa ahaa inuu gacan ka geysta yareynta cudurrada ku faafa bulshada nugul gaar ahaan dadka ku nool xeryaha barakacyaasha iyo sidoo kale in sare loo qaado wacyiga bulshada ee ku aadan nadaafada deegaanka iyo ka hortagga faafitaanka xanuunada mashruucan ayaa waxaa ka faa'iidaystay in ka badan lix iyo labaatan kun oo barakacyaal ah kuwaasoo helay adeegyo iyo xarumo lagu horumarinayo faayadhoorka iyo nadaafadda mashruucan waxaa maalgeliyey xarunta boqor salmaan ee howlaha gargaarka iyo bini-aadanimada halka fulintiisana ay iska kaashadeen ururka bisha cas iyo laanqeyrta cas ee carabta xafladda xiritaanka iyo wareejinta mashruucan waxaa kasoo qayb galay safiirka dowladda sacuudiga u fadhiya soomaaliya madaxa hay-adda bisha cas iyo laanqeyrta cas ee carabta kaaliyaha hay-adda sodma iyo marti sharaf kala duwan mas-uuliyiintan ka hadlay munaasabadda ayaa bogaadiyey doorka mashruuca uu ka qaatay horumarinta xaaladda fayadhoorka xeryaha barakacyaasha iyagoo muujiyey sida uga go-an tahay sii wadista taageerada noocaan oo kale ah ay lagu caawinayo bulshada nugul إدارة الكوارث الأستاذ عبد الله بن سعود الصقران نائب مدير نائب مكتب فرع مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية السيدات والسادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل عدة أشهر قليلة تشرفت بمشاركتكم في حفل تدشين هذا المشروع مشروع إنشاء دورات مياه للمجتمعات النازحة في الصومال أحد المشاريع التي مولها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وأشرف على تنفيذها أشرف على تنفيذ البرنامج المشروع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وإنه لمن دواعي سروري اليوم التواجد مجددا والاحتفاء معكم بمناسبة الانتهاء من هذا المشروع وتسليمه إيذانا بالبدء بالاستفادة منه وجاء تنفيذ هذا المشروع ضمن جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى تقديم كافة ما يلزم للشعب الصومالي الشقيق لمساعدته على مواجهة التحديات والأزمات البيئية والصحية والإنسانية والتخفيف من معاناته إنفاذا لتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة في المملكة يدها الله وبهذه المناسبة لا يسعني إلا التقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة الذين تبنوا هذا المشروع بالدعم والتمويل والتنفيذ والإشراف والمتابعة وتحديدا مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنسانية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والهلال الأحمر بجمهورية صومال الفيدرالية سائل المولى العلي القدير التوفيق والسداد للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أكون معكم اليوم في هذه المناسبة المباركة والتي نحتفي فيها باكتمال مشروع دعم قطاع المياه والإصحاح البيئي في مخيمات النازحين في جمهورية الصومال الفيدرالية حيث يعد أحد المشاريع الإنسانية النوعية التي جاءت استجابة لاحتياجات ملحة وأسهمت بفضل الله في تحسين الظروف المعيشية والصحية لآلاف الأسر النازحة لقد شكل هذا المشروع منذ انطلاقته نموذجا فعالا للعمل الإنساني المنظم حيث أسهم في تعزيز الوصول إلى خدمات المياه الآمنة وتحسين ممارسات الإصحاح البيئي بما ينعكس إيجابا على الصحة العامة ويسهم في الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة داخل المخيمات النزوح إن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم السخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يواصل دوره الريادي في دعم القضايا الإنسانية حول العالم وتجسيد قيم العطاء الإنساني للمملكة العربية السعودية وسعيها الدائم للتخفيف من معاناة الشعوب المتضررة في الأزمات كما نثمن الجهود المبذولة الميدانية المتميزة التي بذلتها المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر من خلال تنفيذ المشروع بالتعاون مع الشريك المحلي الذي قام بدوره بكل تفان وإخلاص وأسهم في تحويل أهداف المشروع إلى واقع ملموس يخدم النازحين على أرض الواقع ويطيب لي في هذه المناسبة أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعدنا اليوم أن نحتفل فيها بختام هذا المشروع الذي يدعم ويهتم بالقطاع الصحي والبيئي وهو مشروع إنشاء دورات مياه للمجتمعات النازحة في الصومال هذا المشروع الذي جاء لرفع المعاناة عن أشقائنا النازحين وتوفير سبل, وتوفير سبل العيش الكريم لهم في عدة مناطق وهي مقديشو وكسمايو وبيدوى وقالكاعيو وبوصاصو إننا ونحن نرى هذا الإنجاز يتحقق على أرض الواقع من خلال بناء وتجهيز 750 دورة مياه صحية يستفيد منها أكثر من 26 ألف مستفيد نشعر بعظيم الأثر الذي تتركه مثل, مثل هذه المبادرات في تحسين جودة الحياة والوقاية من الأمراض لقد, لقد حرص المركز على توفير بيئة صحية متكاملة تشمل التوعية وأدوات الصيانة اللازمة لضمان استمرارية هذا المشروع واستمرار نفعه للمجتمع وفي هذه المناسبة نتوجه ببالغ الشكر والامتنان لشركاء لشركائنا في المنظمة العربية الهلال الأحمر والصليب الأحمر على جهودهم الميدانية الملموسة كما نثمن التعاون البناء مع كافة الجهات الحكومية والسلطات المحلية في جمهورية الصومال الفيدرالية التي ساهمت في تذليل الصعاب لإنجاز هذا المشروع سالين المولى عز وجل أن يبارك في هذه الجهود وأن يديم على بلاد تهريبيال soomaaliyeed ayaa ku geeriyooday badda Liibiya Zaare Abdulsaaq ayaa Muqdisho ka soo dirtay hay'adda caalamiga ee socdaalka IOM ayaa xaqiijisay in ugu yaraan 53 qof oo tahriibayaal ah ay dhinteen kadib markii doontii ay la socdeen ay ku degtay xeebaha Liibiya warbixinta i o m waxa ay sheegaysaa in laba haween oo keliya la badbaadiyey taasoo muujinaysa sida halista ah ee socdaalka badda ee tahriibayaasha tahriibayaasha ayaa la sheegay inay ka kala socdeen dalalka afrika sidoo kalena ay ku jireen soomaali badan wararka la helaya ayaa sheegaya in ugu yaraan afartan dhallinyaro soomaali ah ay ku dhinteen badda iyada oo warbixinada ay muujinayaan in lala yahay tiro intaasi ka badan hay-addu waxay ku baaqday in la xoojiyo dadaalada badbaadada si loo yareeyo khasaaraha nafeed ee ka dhasha tahriibka badda waxaana ay ku adkaysay baahida loo qabo wacyigelinta halista safarada noocan ah inta badan dhallinyarada soomaaliyeed ayaa naftooda halis u geliya ayaga oo raadanaya nolol ka wanaagsan midda ay ku sugan yihiin waxaana inta badan ay u tahribaan dalalka yurub halka aad naga dhegeysanaysaana waa radio jor markaana warka caalamka madaxweynaha colombiya gustave petro ayaa sheegay in uu ka badbaaday iskuday dil xilli uu ku safrayay diyaarad helikobter ah isaga iyo gabadhiisa madaxweyne petro ayaa bilihii lasoo dhaafay ka digiyay qorshe la sheegay in ay maleegayeen kooxaha daroogada ka ganacsada ee doonaya in ay isaga ka taklusaan petro ayaa sheegay in helikobterkiisa ay awoodi weyday in ay ku degto meel ku taalla xeebta caribianka colombiya sababtoo ah cabsi laga qabo in dad aan la ciimin ama dad aan la aqoonin ay markaasi halkaasi ku togtaan dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibadda cawina soo gaara waa nag intaa ciddii warkaysa eegana wax dib ugu daalacan karaan barta ayna facebook ku leenahay radio jir oo anigoo imaankaya sidaas nabadgeliyo